wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka puntland iyo maamulka degmada xarfo oo kaashanaya hay-adda bishcaas ayaa daweyn iyo baariis waxay u sameeyeen xoolo dhowaan ku samoobay baadiyaha degmada xarfo ugu horeyn dadka xoolodhaqatada ah ee dawooyin ku helay xoolahooda ayaa u mahad celiyay wasaaradda iyo maamulka degmada xarfo adduunyadii ay dureen oo ilaahay dikuu idmahayo ay caafimaad ahaan u dureen oo ay daaweeyeen oo ay dhiigga ka qaadeen iyo waxa wey ilaahay dikuu idmahayo iyagii hadda nala joogo xaadir ah odayaashiina hadda waa ila joogaan way gar fadhiyaan intaas isugu timi oo halkaa xoolahaas loo soo gurmaday oo aan intaasaan wax ka maqnayn oo loo soo gurmaday oo halkaa lagu daaweeyey oo lagu dhiig qaaday oo wax walba laga sameeyey oo haddeer weli lagu dhex jiro xoolahaasi sideed reer xoolahood baa ka wada cabay baa amarkaas alle ku fariisiiyey biyuhu waa nagu xun yihiinoo xaaladdu waa nagu adag tahay bootuhu boqol dollar iyo wixii ka badan buu noogu keenaa waa lagu asqoobay
iyaguna hal reer kama daadsane waxay ka daadsan yihiin hadda idaha daadsan oo baktigooda aad u jeedaan qaarna aad soo madheen qaarna idiin dhiman yahay ilaa sideed reer weeye intaas idinka daadatay agaasimaha waaxda caafimaadka ah ee wasaaradda xanaanada xoolaha puntland aadan cabi samater ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay muhiimad gaaran siinayaan badqabka xoolaha waxa uuna baaq u diray xoolodhaqatada deegaanada maamulkaas ugu baaqay inay ka tixdiraan badqabka iyo caafimaadka xoolaha gaar ahaanna biyaha waxaan uga mahad celinaynaa awalan wasaaradda baaqii inay kasoo jawaabtay oo saaka timi tanii shalay howlgal ay ku jirtay xoolihii qaarna ay daweysay qaarna ay baartay ayadaana ka sugaynaa baaritaanka jawaabtiisa walow dadku u badinayaan dadka hadda xoolaha baxay baag baa biyo ka wada cabeen ilaa hadda toddoba qoys oo arrintan ku dhacday waa qoyskii toddobaad aan saaka la joogno qaarna waa noo haray halkan afartan ida ah oo dhowr iyo toban baxeen tobaneeyo meelahaas baxeen reer ka soo horreeyaan soo daaweynay oo siddeetan idaa haystay oo sagaal iyo toban ay hadda ka noolayd hadda qoyskana naloo sheegayey oo isaguna soo daato oo shan iyo labaatan neefaa yaalla qaarna waa baxeen qaarna way yaalleen dadka waxaan leenahay xoolaha dhaqatada ayoo baagaga biyaha ku shubanaya ku wacyigelinayaan iska fiiriyaan baagaga oo iska dhaqaan wasaaradda xanaanada xoolaha ah ayaa ka jawaabatay cabasho maalmihii ugu dambeeyey ay dirayeen xoolodhaqatada deegaana miya oo hoos yimaada xarfo kuwaas oo ay ka sheegeen cudurro cusub oo xooluhu ay u baabaayaan